أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودهور خميس أه تاريخنا waxay ku beegantahay lixda bisha dulqacda sanadka kun afar boqol toddoba afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwooda ugu doorka roon madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa u safray dalka imaaraadka carabta xilli ay suurtagal tahay in maraykanka uu aqoonsado maamulkaas ciidanka dowladda iiraan ayaa gacanta ku dhigay maraakiib doonayay inay ka gudbaan marinka hormus iyadoona dhanka kale maraykanka uu ku goodiyey in ay sii xoojinayaan go'doonka uu saaray iiraan askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhintay howlgal ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidanka dowladda silibeedda ah ee kenya ayaa si bareer ah qof shacaba ugu dilay deegaan ka tirsan dhulka n f d ee ku hojira gumaysiga dowladdaas kaafiradda ah madaxii hore murtadiinta ayaa eedeyn adag u jeediyey murtad gurgurte xilli uu sii xoogaystay khilaafaadka ka dhex taagan murtadiinta guddiga gurmadka abaare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa kulan la qaatay maamulayaasha faracyada macaahidda qurduba ee wilaayadaas askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ee hiiraan نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu door karoona haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa u safray dalka imaaraadka carabta xilli ay suurtagal tahay in maraykanka uu aqoonsado maamulkaas cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo eegaya
madaxa maamulka shaadla dirirka somalilan murtad cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo saaka ka ambabaxay magaalada hargeysa ayaa safar ugu baxay dalka isutaga imaaraadka carabta sida lagu sheegay qoraal kooban oo madaxtooyada maamulkaasi ay baahisay safarkan oo madaxtooyadu ku sheegtay mid shakhsi ah ayaa dhinaca kale telefishinka maamulkaasi uu xuseeyey in safarka murtad ciro uu noqon doono mid ka farxiya shacabka somalilan islamarkaana ka nixiya waxa uu ku tilmaamay cadowgooda geesta kale xubin ka tirsan aqalka senatarka maraykanka oo lagu magacaabo ted cruz ayaa muujiyey kalsooni xooggan oo ku aadan in madaxweynaha maraykanka gaal donald trump uu aqoonsan karo somalilan ka hor dhammaadka mudaxileedkiisa kuruus ayaa maamulka shaadalla dirirka somalilan ku tilmaamay saaxiib istaraatiiji ah oo muhiim u ah danaha maraykanka ee geeska afrika isaga oo carabka ku adkeeyey inay leedahay door muuqdaah oo dhinaca amniga ah iyo siyaasadda gobolka ah ted cruis ayaa hadalladan ka jeediyey kulan saacadihii lasoo dhaafay ay si wada jir ah u yeesheen guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatarka maraykanka halkaas oo si qoto dheer uga doodeen arrimaha ku aadan geeska afrika waxaa kale oo uu sheegay in somalilan ay door muuqda ka qaadato sugidda amniga marambiyoodka istaraatiijiga ah ee gacanka cadmeed iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro argagixisada oo uu ka wado mujaahidiinta al-shabaab sanatarkan ayaa sidoo kale shaaciyey inuu warqad u diray madaxweynaha maraykanka taas oo uu kaga codsanayo in si rasmi ah loo aqoonsado somalilan isagoo muujiyey rajo ah in maamulka trump uu qaadi doono tallaabooyin lagu xoojinayo xiriirka somalilan si kastaba ha ahaatee dhaqdhaqaaqyadan u dambeeyey ayaa ku soo aadayaa xilli maraykanka iyo yahuuddu ay gobollada waqooyi galbeed ka wadaan dhismaha saldhigyo milatari kuwaas oo haatan shaqadoodu ay si xowl eh uga socoto gudaha garoonka diyaaradaha magaalada berbera maasanid cabdilqani ciidanka dowladda iiraan ayaa gacanta ku dhigay maraakiib doonayay inay ka gudbaan marinka hormus iyadoona dhanka kale maraykanka uu ku guudiyey inuu sii xoojinayo goodoonka uu saaray iiraan nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya iyadoo ciidanka ilaalada iiraan maalnimadii shalay gacanta ku dhigeen maraakiib doonaysay inay ka gudbaan marinka hormuus ayaa madaxa wadaxaajoodka iiraan maxamed baaqar kalbaaf uu sheegay in aysan suurtagal ahayn in dib loo furo marinbiyoodkaasi iyadoo la tixgelinayo dhammaan xadgudubyada cad ee heshiiskii xabad joojinta uu ku sameeyey maraykanka xaaladda xabad joojinta ayaa weli mugdi ku jirta inkastoo trump uu markii hore ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono weerarka iiraan haddana saacado kadib ayuu saqdi dhexe ee habeen hore si lama filaan ah ugu dhawaaqay in muddo aan cayineyn oo daba furan uu ku kordhiyey muddada heshiiska xabadjoojinta ilaa iiraan ay ka soo bandhigayso soo jeedinteeda lana dhammaystirayo wadahadallada saacado ka hor madaxweynaha maraykankaasi libiga trump ayaa xaqiijiyey inuu sii wadi doono xanibaada badeed ee gacanka balse uu ogolaaday inuu siiyo hoggaanka iiraan wakhti dheeraad ah si ay uga heshiiyaan hindhiso nabadeed cusub sida uu ku qoray bartiisa xiriirka bulshada geesta kale bentagonka ayaa saacado ka hor ku dhawaaqay in xogyaha ciidamada badda john blan uu si degdeg ah isku casilay iyadoo mas-uuliyiinta maamulka trump ilaa iyo hadda aanay caddayn sababta dhabta ah ee mas-uulkaasi uu xilka uga tegay si kastaba mas-uuliyiinta iiraan ma aysan sheegin inay oggolaadeen kordhintaasi waxayna dhaliileen go'aanka trump ee ah inuu sii wadi doono xanimaada badeed ee ciidamada maraykanka ay ku hayaan ganacsiga iiraan taasoo iiraan ku sifaysay dagaal toos ah oo lagu soo qaaday laguna jebiyey heshiiskii xabad joojinta ma aanad gaarin ujeedooyinkaaga adigoo adeegsanaya weerar militari mana ku gaari doontid cabsigelin waddada keliya ee furan waa in la aqoonsado xuquuqda dadka iiraan sidaasi waxaa baraha xiriirka bulshada ku qoray guddoomiyaha baarlamanka iiraan ahna madaxa wadaxaajoodka maxamed khalibaaf arrintan ayaa labada dhinac ku reebtay xaalad hakad ah iyadoo marinka hormuus weli uu si dhab ah u xiran yahay taasoo culeys saaraysa dhaqaalaha caalamka waxaana ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ay ka digeen in wax kastoo carqaladaynaya amniga marinka loo arki doono khad cas lagana bixi doono jawaab ku habboon qiimaha saliidda cayriin ayaa sare u kacday waxaanay fuustadii kor u dhaaftay boqol dollar markii ugu horreysay laba toddobaad gudahood taasoo saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha adduunka xanimaada marinka hormuus ayaa sare u qaadaysa kharashyada ganacsiga waddamada waaweyn ee caalamka ayaa laga soo wariyey in hadda ay bilaabeen isticmaalka saliiddii horey ay u dhigteen maadaama malaayiin fuusto oo shidaal ah laga joojiyey suuqyada muhiimka ah trump ayaa sheegay in maraykanku uu oggolaaday codsi ka yimid dhexdhexaadiyaasha bakistan si loo hakiyo weerarada ilaa hoggaanka iiraan ay keenaan qorshe midaysan afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay inaysan jirin wakhti kama dambays ah oo la dejiyey sidoo kale afhayeenada waxay intaasi raacisay in qabashada maraakiibtu aysan jebin xabad joojinta maadaama aysan ahayn ayay tiri maraakiib ay leeyihiin maraykanka ama yuhuudda balse waxay tallaabadaasi ku tilmaantay burcadbadeednimo ay fuliyeen ciidanka iiraan dowladda bakistan oo dhexdhexaadiye ka ahayd colaadda ka dhex aloosan maraykanka iyo iiraan ayaa weli isku dayeysa inay labada dhinac isku keento kadib markii ay fashilmeen wadaxaajoodyo horey loo qorsheeyey oo ka dhacay caasimada islaamabaad maraykanka iyo yuhuudda oo isku dhinac ah iyo iiraan ayaa mid waliba dhankiisa sheeganaya in dagaalka uu ku guulaysanayo iiraan ayaa xalay ilaayo habeen hore waxay waday soo bandhigista hubkeeda ridada dheer ee balastiga iyo sidoo kale diyaarado casri ah oo nooca bilaaduulyaha ah iyadoo ay barbar socdeen fariimo lagu muujinayay in marinka hormuus uu si buuxda ugu jiro gacanta iiraan weli khilaafka waa mid sii xoogaysanaya trump wuxuu doonayaa in iiraan ay ka tanaasusho uraniumta aadka loo kobciyey si looga hortago hubka nucleerka iiraan halka tehraan ay sheegtay inay leedahay barnaamij nucleer oo rayid ah oo nabadeed waxayna dalbanaysaa in la qaado cunaqabataynta iyo in iyada loo daba fariisto gacan ku-haynta marinka hormuus iiraan ayaa sidoo kale shardi ka dhigtay in la gaaro xabadjoojin u dhexaysa ururka shiiciga ah ee xisbullah iyo kayaanka sahaynada taas oo howlgal uu trump ka sameeyey arrintaasi lagu gaaray heshiis aan cago buuran oo ku taagnayn oo xabadjoojin ah dhanka kale weeraro cusub oo yuhuuddu ka geysatay lubnaan ayaa muujinaya suurtagalnimada in wadaxaajoedyadu fashilmaan iyadoo wakaaladda wararka tasniim ay sheegtay in iiraan isu diyaarinayso marxalad cusub oo dagaal waxaanu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaayi uu sheegay in ciidamadoodu ay ku jiraan heegan buuxa shukran abushayba askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhintay howlgal ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah haddii aynu halkaasi kaga gudubno warka ku saabsan howlgalka qaraxa ee ka dhacay degmada afgooye bal markan iyo ciidanka dowladda salibiyadda ah ee kenya ayaa si bareera qof shacaba ugu dilay deegaan ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kufaartaas kenya marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya ciidamada booliska dowladda salibiyadda kenya ayaa la soo wariyey in wiil dhalinyaro ah oo soomaaliyeed ay ku dileen nawaaxiga magaalada gaarisa ee ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyiinta kenya ehlada iyo sidoo kale asxaabta wiilka la dilay ayaa xaqiijiyey in wiilkooda lagu magacaabi jiray aadan maxamed xasan oo da-diisu ahayd labilabaatan jir uu si gaar ah ugu baxay gacanta askari ka tirsan booliska siliibiyiinta kenya dhacdadan ayuu mid ka mid ah ehelada ku sheegay inay tahay tii saddexaad ah oo askarigaasi ku dilo dhallinyarada soomaaliya ilawareedyo ayaa sheegaya in dalka uu si gaar ah uga dhacay meel u dhow moodika goobjoogayaal ayaa sheegay in wiilka dhallinyarada ah uu ka mid ahaa darwallada kaxeeya gaadiidka loo yaqaan tagaasida waxaana uu dilkiisu dhaliyey kacdoon shacab oo aad u xoogan dad aad u caraysan ayaana isugu soo baxay waddooyinka magaalada kuwaas oo dalbanaya in askariga saliibiga ah loo soo qabto dilka waxaan ahay saaxiibka eh, aadan aadan waxaan jiiraan soo ahayn ilaa hadda muddo soddon sano ah kadib waxaa saaxiibkay u noqday nimankan darawaliinta oo magaaladan ka shaqaystaan Een, waxaa dhacday in asaga saaxiibkiis uu soo wacay oo u dhe- eh, meelahaasaa gaarigii igu dhacay niman askarna way haystaan balkaale ii imow markuu meesha tagana uu la kulmo moodkiisa oo uu dilay nin la dhihi jalo sida eh, asaga jalow naftirkiisa uu xaqiijista la sheegayo marka waxaan leeyahay reer gaaris eh, siiba hadda communitiga maanta ilaa saddex ruux shan ruux ay ka dhinteen in sidan ay ay si ka bedelaan Een, waxaan meeshan u joognaa oo iskugu imaanay een, dhacdo xanuun leh een, wiil aan adeer u ahay ana horta magacayga haddaan ku bilaabo waxaa la yidhahdaa cali xasan nin aan adeer u ahay oo aadan maxamed xasan la yidhaahdo ayaa xalay nin ka tirsan ciidamada booliiska gaarisa county gaarisa police station oo la igu wargeliyey inuu ka imaaday balambala oo ay tahay shaqadiisa balambala yuu xalay siddeedda saaca habeennimo dhallinyaro dhadhaab ka imaatay oo gaari engejiska wadatuu waddada ku qabsaday dhallinyaradii baa soo wacdeen wiilkan adeerka u ahay oo ku yidhaahdeen waxaan rabnaa ninkaasaana haystahay inaad naga caawiso noo imow wiilka markuu meesha saa u tegay oo ninkii ay wada hadleen wuxuu dhahay adigaan kugu raadinayay bastoolad buu ola soo baxay madaxana buu ka toog marka dhacdada xanuunka laha meeshan isku kaan keentay goobta waxay ahayd waddadan dhadhaab een, in u jirto modikari saddex kilomitir marka arrintaa ayada maaragtay xanuunkaale ayaa meeshan isku kaan keentay ninka asaga ee dhacdada geystay dhacdadii koowaad maaha waa tii saddexaad uu ka geysanayo meeshan gaaris oo uu dilayo rag yaroo labaatan jir oo hadda soo baxeen oo dalkooda iyo dadkooda een, rajo kala hayeen inay wax ka qabtaan oo naftooda iyo noloshooda iyo reerahooda u shaqaysanayeen haddii arrintaa wax laga qaban waayo oo wax laga bedeli waayo waxaan leenahay county commander arrintaa ayada ee far baa kugu godan annagana indhaha kama dadanayno sawirka askariga dilka geystay ee ka tirsan booliiska kenya ayaa lagu faafiyey baraha bulshada magaciisa ayaana lagu sheegay kayaalo waa nin ay aad u baadigoobayaan bulshada ku dhaqan gaadhisa shukran akhoona marwaan madaxii hore murtadiinta ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad garguurte xilli uu sii xoogaystay khilaafaadka ka dhex taagan murtadiinta walaalkeen casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya murtad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda rajada soomaaliya ayaa shir jaraa-idu ku qabtay magaalada muqdisho kaga hadlaya kulamo ay ka wadeen magaaladaasi kaasoo looga soo horjeeda murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda rajada waxa uu sheegay inay ka wada hadleen fashalka siyaasadeed ee haysta madaxa kooxda rajada boobka dhuleed uu ka wada magaalada muqdisho barakicinta iyo dilalka uu ku hayo dadka rayidka iyo fashilka milatari ee ku habsaday maleeshiyaadka kooxda radada dhulka la boobay ayuu sheegay in xasan sheekh uu dhacayo oo aan la marin khasnada dowladda radada sidoo kale waxa uu sheegay in barakicin xoogan ay ka socoto caasimadda dadka rayidka aan ay dhooban yihiin bannaanada doorashada halka dhinaca uu qabsanayo guurguurte ayuu si adag u diiday weerarkii guurguurta uu ku qaaday baydhabo ayuu ku cambaareeyey isagoo xaqiijiyey in maleeshiyaadka radada lagu jebiyey dagaalo ka dhacay duleedka buurhakaba oo askar badan looga dilay maleeshiyaadka murtadiinta ah oo dhaqdhaqaaqya lagu dhibaateynayo dadka ku dhaqan deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ka waday duleedka buurhakaba marka runtii waxaa nasiib darro ah iyadoon eh, heshiis laga ahayn hannaan doorasho muddo xiladku u dhammaado taasoo keeni karta vaakum iyo waxyaabo badanoo u baahan in aada looga taxadiro Eh, mashaakilka ka dhashay eh, barakicinta qoysas fara badan oo soomaaliyeed oo danyara inay bannaanka tuban yihiin intaas waxaa sii dheer in maa- maalin walba magaalada dad lagu dilo loo dilaayo iyadoo barakicin darteed iyadoo laga barakicina meelihii ay deganaayeen waxay si gaara cayb ugu tahay dowladda oo laga abuuro business iyo ganacsi oo kuwo kalena intay xoolahii qaataan ay ku difaacaan dowladda arrintaas runtii waa nasiib darro aad u weyn wax laga aamusi karana ma aha waxaa iyadana sidaas oo kale laga hadlaayay caburinta xurriyatul qowlka dadaa xiran saa og tihiin Eh, waxaan ka xusi karaa gabadha xiran waxaan ka xusi karaa dad xisbiga himilo ka tirsan oo xiran oo xabsi ku jira oo ugu xiran ra'yigooda doorashada hadda la sheego oo beenta ah oo hal xisbi oo wato oo hal qof oo wato oo lagu khasbayo dadka doorasho ku imaanaysa ama dowladnimo heshiis lagu yahay keenaysa ma ah madaxweyne xasan inuu maanta ku fikiro inuu iska joogo oo uu yidhaahdo laba kun labaatan iyo todobo ayaa xilkaygu dhammaanaya anaa ku darsaday ceebay ku tahay inuu yidhaahdo baarlamaankiya iigu diray aniga sanad ceebay ku wuxuu ogyahay madaxweynaha institution naftiisa wax ugu diri karaa ma jiro ma dhici karto taas waxay keenaysaa deganaansho la-aan intaas waxaa sii dheer oo aanan ka malaysanayn runtii madaxweynaha inuu hantida qaranka ku tasarufo sida foosha xun uu gacmihiisa ku qaado oo uusan soo marin hanaan dowladnimo lacagtaas in haddana loo adeegsado waxaa nasiib darro ah doorasho been abuura magaalada muqdisho doorashooyinka ka dhacayo beenta ahay isqoristii waa layskhasbay doorashadii waa layskhasbay natiijada waa laga been sheegay waxaa sidaasoo kale nasiib darro ah baydhaba wixii ka dhacay madaxweynaha inta aan u tegaynay oo aan la hadlaynay waxaan dhehaynay madaxweynuhu dalka sharciga ku hogaami raggaana maamul goboleedyada jooga wakhtigai waa ka dhammaaday doorashaha galaan waxaa nasiib darraa ciidamada qaranka oo loo tababaray inay shabaab la diriraan in la hoday oo la mariyey meelaan aamin ahayn aysan tabar u haynin xoki haynin khatar weynaa dhacday xoogagaalaan dadaa nool lagu qabsaday gaadiidaa la qaatay gaadiidaa la guray looma baahnayn wax lagu xalli karo nabad iyo isfaham iyo doorasho laysla ogolyahay in dhiig lagu daadiyo nasiib darro waa hadalkan shariif murtad ayaa ku su-aadaya xilli xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda ridada soomaaliya oo uu la kulmayo mucaarad aad u xoogan oo gudaha iyo dibadda uga imaanaysa mana ahan wax cusub in madaxda murtadiinta isqaabsadaan marka uu gabaabsigiyey mudaxileedka murtad ka fadhiya villa soomaaliya waxaana la sugayaa tallaabada ay mucaaradka qaadi doonaan marka uu soo idlaado mudaxileedka murtad guurguurtee mahsanid cazaam guddiga gurmudka abaare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmud gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe sida faahfaahinta warkan uu inoogu soo diray walaalkeen faysal mahad soomaali xilli ay si dardar leh ku soconayaan howlaha samafalka ah ee guddiga gurmadka abaaraha xarakada shabaabul mujaahidiin uu ka wado deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayadan shabeellada dhexe ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa gurmadkaasi ka faa'iidaystay qoysas kor u dhaafaya ilaa laba boqol oo qoys kuwaasoo ku kala nool degmooyinka miirtaqwo iyo cadale ee ka wada tirsan wilaayadan shabeellada dhexe haddii aan ku horumarno qoysaska ka faa'iidaystay gurmadkan ee ku nool degmada miirtaqwo waxay gaarayaan ilaa soddon qoys iyagoo si weyn uga faa'iidaystay gurmadkaasi idaacadda andalus ayaa waraysatay markii raashin qaybintaasi kadib ay soo dhammaatay waxay ka warramayaan dareenkooda ku aadan gurmadka la soo gaarsiiyey iyo dhibaatooyinkii deegaanadooda ka jiray maxamed baratuuxow waxaan joogaa degmada miirtaqo badar bariis bur sokor saliid xilli aad iyo aad loogu danaysan yahay oo wixii mataqaanaa kaashahay wax lagu gada waayey marka marka hore ilaah ama hadda iskale marka lamaad walaayada islaamka walaalahayna qawi allaha siiyo intii dhibleedana allaha dhacasho xamuuc cali xasan degmada miirtaqo marka bur bariis saliid aana la siiwaa sokor wallaahi xilli abaaraa ku soo aada oo baasho ay xuntaan marka ilaahay haddana kuwa badan allahna siiyo iyagoona allagu soo dhiiba abuukar maxamuud yuusuf waxaan joogaa degmada miirtaqo maanta waxaa lagu siiyey haaf sakora haaf bariisa haaf bura laba sadexle deeqa xasa axmed degmada miirtaqo maasha allah galab dadka masaakiinta oo abaaraha layse oo maaragta inkastoo dhibaato aan soo marnay oo hadda roobku noo bilowday haddana alxamdulilah walaayada ayna siisay macaawino raashin kheyr allah siyaan leenahay cadowgodana allah qabto raashinka waxaa waaye sokor bur bariis sadexle walaayada islaamigana wayna taageertay wayna caawisay alxamdulilaah waxaa ka mida bur sokor saliicadey xilli loo bahnayna waa nagula soo aadiyey roobna waa noo da-ay alxamdulilah kana meeshayna ka filayn ilaa ka siiyo dhanka kalena dhegaystayaal waxaa gurmadkan oo kale la gaarsiiyey qoysas muslimiin ah oo ku dhaqan deegaanada bursho sheekh iyo sidoo kale ceel muluq ee hoostaga degmada cadale ee gobolkan shabeellada dhexe haddaba waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskii muslimiinta ahaa ee ka faa'iidaystay gurmadka raashin qaybinta ah ee siyaabaha kala duwan looga sameeyey deegaanada ceel muluq iyo bursho sheekh ee hoostaga degmada cadale waxaan nahay deegaan weynaha bursho sheekh waxaana soo gaaray xarakada shabaab muwal mujaahidiin deeqayna soo gaarsiisay oy ugu tala gashay dadka tabaalaysan haddaan nahay deegaanka bursheekh konton qoos aana soo gaartay saddex neecoo bur iyo beriis iyo sokor iyo saddexla saliida waana guddoonnay si wanaagsana loo kala qaatay waana kala qaadannay wixii noogula tala galay waana mahadsan tihiin assalaamu calaykum waxaan nahay dadka jooga tuuladda bursho sheekh culummada waxayna soo gaarsiisay wax dhilla oo sahay oo macaawinaa qoftina waxay qaadatay saddex neec iyo saddexla subaga magacayga waa xuseen xasan maxamed oo jooga deegaanka ceelmuluk oo hoostaga degmada cadale dabadeed gobolka shabeellada dhexe waxaan u mahadnaqaynaa marka hore alla subxaana watacaala marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa walaayada islaamiga ee gobolka gabeelada dhexe mahadda rabbigaa iskale dhibaatada meeshaan ka dhacday waa dhibaato daacad weyn waa mid raajinneyd waa mid maaragta guud aad iyo aad ayay noogu soo gurbatay walaayada islaamiga ee gobolka gabeelada dhexe ee markaan oo alla subxaana watacaala uu noo keenay ee daruur roob idinkuna aad walaalihiin ku soo taakulayseen reer raasineed oo na soo gaartay maanta oo ka kooban loola qaybiyey niya bura niya bariisa niya sokora cidalla cadeeya aad iyo aad ayaan idinkugu mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa kulan la qaatay maamulayaasha faracyada macaahidda qurduba ee wilaayadaas sidaa faahfaahinta warkaas uu inoogu eegayo walaalkeen cusmaan dhuubow wuxuu ahaa kulan u dhexeeyey maamulayaasha machadka qurduba xarumihiisa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta wilaayadaha iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta kaas oo diiradda lagu saarayey horumarinta waxbarashada waxaa sidoo kale kulanka looga hadlay daraasada manhajka waxbarashada imtixaanaadka shahaadiga ah iyo arrimo kale iyadoona la isla gartay in lasii hormariyo heerarka waxbarasho fursado fiicanna la siiyo ardayda iyo dadka kale ee waxbarasho doonka ah dadkii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo talooyin iyo dardaarano u jeediyey maamulayaasha machadka qurduba xarumihiisa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe walaalayaal jasaakum allahu khayran horta waxaan ogaanaynaa awalan na laga rabaa maadaama tacliin aan ku jirno bahda waxbarashada aan nahay waxa ugu horreeyana laga doonaya waxaa horta qofku inuu niyeystaa cibaadana uu arko ilaahay ugu dhowaado subxaana wa tacaala waxa ugu horreeya ummadda naarta looga badbaadinayo waa in jahliga lagala dagaalamo dadka waa in rabbigood la bara waa in aakhiro la bara waa in ilaahay subxaana wa tacaala hadafka iyo maqsadka u abuurtay la bara meelaha dadku ay wax ku baranayaan ugu horreeya towxiidka lagu barayo ilaahay lagu barayana madaariistan iyo mu'asasaadkan tacliimiga ugu horreeyo oo macadkan qurdumo uu ka mid yahay mas-uuliyadda ayada marka hore horta inaan qaadano waana laga rabaa muqararaadyaa naloo diyaariyey manaahijaa naloo diyaariyey ammaanada idin saaran waxaa ka mid ah dadka muslimiinta la idiin dhiibay inaad u ilaalisaan waktigooda ardaygan sanad walba waktiguu leeyahay xillina waa fasax xillina waxbarasho ku waxbarashadiisa maalinkiina saacaduu leeyahay saacadana waa fasax bishiina waktiguu leeyahay maalmuu leeyahay maalmana waa fasax waktigaa yare marka ardaygu uu idinla joogo macallimiinta fasalada ay ku jiraan adna maamul aad tahay waxaa la rabaa maamuluhu inuu noqdo qof wax muraaqabeeyo oo ardadii ka warhayo la socdo inuu noqdo ayaa la rabaa mas-uuliyadda ee ardayga darsigiisa idinka saaran ardayga in wax la fahansiiyo macalinka darsiga qaabka uu bixinayo xil iyo mas-uuliyad aad ka saaran inaad muraaqabaysaan oo ardaygii bugaagtooda iyo waxbarashadooda iyo tacliintooda aad la socotaan xil aad ka saaran xuduurka ardayga in lala socdo ma yimaada ma maqan yahay ma gembiye ma jooga waa mas-uuliyad ka saaran qofka maamulka in lala socdo nadaafadooda iyo akhlaaqdooda iyo tarbiyadoodana waa mas-uuliyad weyno ragga maamulayaasha saaran macalinka inta saaran in ka badana qofka maamulaha saaran sababtoo ah maamuluhu wuxuu mas-uul ka yahay macallimiintan darsiga bixinaysa waxaa la rabaa inaad macalinka la xisaabtanta waktigaan ardaa iska lahay oo ammaanaan uga hedana ilahayna wuuna weydiina ila waktigaan iyagaan ugu talagalno u ballan qaadnay oo kontaroolkaas wuxuu keenayaa ardaygu inuu dadaalo marka waxaa la rabaa idinka inuu nashaadku idinka yimaado firfircooni idinka timaado taladu idinka timaado sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha machadka qurduba faraacyadiisa wilaayada waa kulan aada iyo aad muhiim u ah wuxuuna ku saabsanaa sida loo horumarin lahaa waxbarashada ka jirta machadka qurduba faracyadiisa wilaayada hadday ahaan lahayd xagga ardayda xagga manhajka xagga mucalimiinta xagga waxyaabaha kale agabka ah ee u baahan yahay dhammaan in laga tashado oo maamulayaashii lagala tashado marka faa'iido badan ayaa laga gaaray insha allahu waxaan bogaadinaynaa haddaan nahay maamulayaashii dadaalada ay wadaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ee ku aadan waxbarashada iyo barbaarinta ummadda muslimiinta caruurteeda waxaan soo dhoweyneynaa nidaamka hirgelinta midaynta imtixaanka shahaadiga ee mu'asasaadka tacliimiga wax badan waa lagu gorfeeyey waa lagu falanqeeyey oy ka mid ahaayeen caqabaadka taagan sida xal loogu heli lahaa muqararka la mideeyey cusub wixii nooga muuqday imtixaanaadka la mideeyey iyo afkaar badan oo la isdhaafsaday maktab tarbiga tacliim iyo maamulayaashii wilaayadii xaqiiqatan farxad gaar bay noo ahayd arrimo badan ayaa looga hadlay muhiimaddeedan lahaa tacdiilaadkii lagu sameeyey muqararka in laisla fiiriyo maxaa si ah maxaa kale wa kadaalika midayntii imtixaamaadka iyo shahaadooyinka iyo waxyaabihii laga hadlay intaas in laisla fiiriyo wuu daarnaa kulankeena wakadaalika waxyaabihii hore in warbixintoo la kala qaato la gorfeeyo arrimahaas ayuuna shirkeena ugu muhiimsanaa ugu dambeyntiina askari toobadkeen ah oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen saadaq muumin waa askari taa'ib ah oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamed aadan oo horey uga tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi waxa uu ku soo tababartay dalka itoobiya isagoona ka soo howlgalay qaybna ka ahaa duulaankii lagu soo qaaday deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sida laanta buuro sabiib iyo caanoole iyo deegaano kale oo ka mid ah isla shabeellaha hoose askarigan taa'ibka ah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay degmada abuqa qable cabdulaahi oo markii towxiidka loo qabtay kadib la hadlay warbaahinta islaamiga ee andalus ayaa ka sheekeeyey dhibaatada ba-an ee murtadiinta ku haysata furumaha dagaalka iyo cabsida ay ka qabaan mujaahidiinta cabdulahi maxamed aadan ciidanka guutasha labaatanaad shabeelle hoose ka shaqaynaya sibibi canoole etoobiya kusoo tababartay etoobiyana soo tababaray afar bilood ardisabo geeskeeda huursa xeeradhaa kusoo tababartay waxay saddex kun iyo shan boqol guutada cumar binu khadaab laanta buuro iyo howlgal iyo aqlo meel yiran ka howlgalay iyo raaxooyi degaanadaasa kasoo howlgalay khasaaro badan oo kala kulanay sabiibi cana horta khasaaro badan mar kala kulanay waa jirtaa ayaan dhaawacayna midkayna wax dhan mar inaa ka cararno meesha lagu jaba waa jirtaa ragyaal badan oo kamid ah asxaabteed nafiisa lafakada xaalada xumaata u jeedisa meesha kowna nimanka al-shabaab daliila jugta celsi soo bilaabay seven iyo بينامي واحد صغلة ها والقرح السعودية قرح عادي صوتها بومبين تكره صحو دن جوكت علس ليكو بلاما الغاب سلو دي قالما اللي سكو ضيعة تاتوك دبين البغداد ودبينيس سبحان دبينيس حواي هذا بريك مال سعبكا والله عرر صلاو على لغاد كلا بريك مال بقنا ما مسم بقنا ميدا سا عبقشة كينيس ورق بدون قصة عر أنا قصة وجران ها رقص عر دي داوع ما قصة بوا رقص عر حديث على شامل فرون دي كوهران ها دي أذو فرون داوعهم مسا هان دي كوهران waa lasoo qalday iyo xasub guurta soo qalday wax iska miireen waxyaabaha ciidanka ay ka baqaan maxaa ka mid ah qaraxa ugu daran qaraxa iyo baabuurta iyo qaraxa dhulka la geliya labada qaraxa dhaca mis dhamaan foolka foolada xabadida nasiibkaada mug hornimada waa fiican waay shay muhiim waay xirfaantiida baaqu dira waxa ah inaan la qayaanin oo dhaawacooda iyo wadan wax kuu qaadaa marada dhaawacantid hooyada abaa ka dhaawacanta dhimatid waalidkaa ka dhimatay maadaama saas tahay inaa xorriyadu noolaadanayo wadagooda iska shaqa tagaan ay leeyahay utaba keenaan oo wadagooda xorriyad iska noolaadaan tala socari laha dhaawacaada hase wax ku gaari lahayn haddaa cidaada ku dhimo cid wax ku gursayna male intaasoo baaqi lahayn marka soo laabta alah soo laabta haddana ani ahaanteyda ra'yigeyga rafaad waa iska jiriyaa rafaad waa iska jiriyaa dhanka rafaad iyo oon iyo baahi waxoo dhan waa iska jirtaa xamar xidinaga maajiya seedkii waxay diyaarad maalug qabada lakuma jirtaa miinooyin wax waa jirtaa ragga la goostana waa jiraan oo markaa howlgalaas markaan hadda joogo marka howlgalka la sheegan oo oo luuq jira iyo qaar isa jirisiya aliska horeysa u didiin iyo iyo iyo wax kusoo gaarin ani waxay ugu dhaliya ani ra'yahandiid inaan ku toobad keeno ra'yahandiid waxa waaye inaa xorriyad isaga noolaado waxaa aaminsana qaladkii shala ku jiro inaa toobad keenay oo gaalnimada kow kahayd gaalnimadii iyo iyo ridadii waxa uu toobad keenay ilaahi subxaana watacaala haddana mujaahidiinta la joogaa waa liisoo dhawey hal cabaga mahalayn naftiyda lela imaaday naftiydan waa liisoo dhawey hal cabaaga samey maleh wadankeygan xorriyad u noolaadana iska joogaa waxaga qaldana maleh haddaa cidda igu dhega maleh tartiibiga magaala meeshiida iska noolaana ilaahi wadubukaani maqaldaman ilaahi waay mujaahidiinta la jooga hadda waa liisoo dhaweeyeen ogu mahad celinaysa u is dhaweeyeen waxaa isi soo taraya askarta iyo saraakiisha toobadkeenayaasha ah ee isku soo dhiibaya guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona dhowaan lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan aad buu u mahadsan yahay walaalkeen saadiq warbixintiisaas ayaa warkeenii duhurnimo maanta u dambeysay tan iyo kulantideena dambe war ka lamida intaanu ku kulmi doono sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير